maamul goboleedka galmudug ee bartamaha soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in dhowaan ay bilaabi doonaan bixinta shatiyada gaadiidka iyo taargooyinka si amniga deegaanadaasi wax badan looga qabto dhinaca kale wasaaradda gaadiidka maamulkaasi ayaa shaaca ka qaaday in badi garoomada diyaaradaha ee deegaanadaasi ay la wareegeen iyadoo laba garoon oo hadda harsanna ay rajeynayaan in dhowaan ay la wareegi doonaan wariyaha v o a muqdisho cabdicasiis barrow ayaa waraystay wasiiru dowlaha gaadiidka galmudug abshir cabdi shiikho waxaana ugu horreyn u weydiiyey howlaha wasaaradda u qabsoomay muddadii uu xilka hayay waxaan xoogga saarnay inaan ku dhaqaaqno inaan ka shaqayno arrimo aada runtii u baaxad leh ugu horeeyaan inaan la soo wareegno garoomadii galmudug oo si aad og tahay ay ka jiraan ilaa toddoba garoon oo diyaaradeed maantana ay ku jiraan shan ka mida garoommadaasu gacanta dowladda labada hartana ay maalmaha soo socda laga yaaba inay ku soo wareegaan gacanteena waxaan sameynay eraboorkii dhul samareeb ayaa waxaan ka bilownay qorshe loogu diyaarinayo dhisme oo waxaan sameynay naqshadii waxaan sameynay qiimeyntii dhismaha terminalka garoonka sidoo kale waxaan sameynay guddigii iskaashitada gaadiidleyda galmudug oo olredi shaqo galay waxaan sameynay oo maanta runtii ayadana diyaar noo ah shuruucdii gaadiidka laakiin waxaad ii sheegtay shan garoon inaad la soo wareegteen laba ka midana weli aysan gacantiina soo gelin labada gacantiina ka maqan oad qorsheynaysaan inaad la wareegteen waa kuwe
runtii waxaan dhihi karnaa waxaan ku tiri karnaa inay hadda gacanteena ku jiraan laakiin waxyaaro yar oo dhidhiman oo farsamo ah ayaan rabnaa inaan iska soo gebagabayno maalmaha soo socda waxa weeyaan marka galkacyo iyo cabudwaaq oo labaduba aada muhiim noogu ah ilaa ay haddana waxaan dhihi karnaa waxay la mid yihiin wax hadda gacanteena ku jiro oo si guudna waa u maamulnaa laakiin waxaan rabnaa si gaar ah in wasaaradda gacanteeda ay maamulkeeda iyo maareynteeda ay la soo wareegto insha allah
hadda garoomadaasi toddobada ah way shaqeeyaan oo shan ka mid a aad adinku maamushaan waxaad iiga warantaa shaqaalaha halkaasi ka shaqeeya khibradday u leeyihiin in garoommo ay ka shaqeeyaan amaba diyaarada ay hagaan siaad og tahay annaga waxaan shaqayn toosa la leenahay wasaaradda federaalka gaadiidka erkay dhulka iyo hay-adda aviationka labaduba waxay noo sameeyeen waxay noo tababareen dhallinyaro aada xirfad u leh maantana ka shaqeeya deegaanada galmudug garoomadeeda kala duwan waxaan xirgelinay taawaradii laga haagi lahaa ama isgaarsiinta diyaaradaha waxaan haysanaa inkastoo ay jiraan weli gaabo fara badan ay jiraan haddana waxaan is leenahay maanta si kumeel gaara waan usii shaqayn karnaa haddana diyaar waxaan unaa sanadka cusub inaan tababar fiican u fidino dhallinyarada meeshaa noo joogta insha allah
waxaad ii sheegtay in dhowaanaad bilaabi doontaan taargadii gaadiidka galmudug waxaad iiga sheekaysaa bal arintaasi siday idinkugu hirgelaysaa maxaase qorshe ay hore usii qabateen waa mahadsan tahay taargada hadda ka hor ayaa laba kun toban iyo lixdii mar la isku dayo in la hirgeliyo cilado jira awgood ma suurtogelin hadda ayaan dib u bilownay waxaan bedelnay naqshadihii hore waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala horaanta bishan aan ku jirno inaan qabanno xafladdii daahfurka ee aan ku daahfuri lahayn taargada buugga lahaanshaha gaariga tirismitaalaha iyo laysinka ama ruqsadda gaadiidka marka dhammaan dukumiintigaasaan kasoo sheega maanta diyaaray noo yihiin galmudugna waxay haddii ilaah yiraahdo yeela doontaa dukumiintigaas lagu aqoonsan doono aana doonayno in dowlad goboleedyada aan jaarka la nahay insha allah inuu ka shaqeeyo goordhow marka waxaan dhihi karnaa tilaabo weyn oo runtii aan wakhti badan sugayno weeyaan waxaana rajaynaynaa in xagga amnigana ay qayb ka qaadato maadaama dee gaadiidku uusan hadda sumad gaar ah oo galmudug leeda aysan jirin dee waxa ugu wanaagsaneed higsanayso haddii shaqa lagu magacaabana waxay tahay wixii inaad waajibaadkaaga ka soo baxdo insha allah marka guul baan u wada rajaynayaa dhammaan gaadiidka iyo wasaaraddaba dowladduna runtii intii yar oo ay jirtay wasaaradaha kala duwan tallaabo noocaas ayay wada qaadeen xaalkuna waa no fiicanya marka in taarga la bixiyo wax sahlan maaha oo mararka qaar shirkado gooniya ayaa qandaraas lagu siiyaa yaad arintaasi idinkala shaqeynaya oo aad noo sheegi kartaa
targada runtii si aad ka dhawaajisaba waxaan la galnay heshiis shirkad brivate ah oo runtii noo hirgelinaysa taargadii galmudug dowladduna contributionkeeda ayay ku leedahay marka brivate partnershipkaas ayaan maaragtay ku hirgelinay waxaana rajaynayaa sida federaalkuba sida ugu dambeyn allaysanadii baad bixinaysaan taargooyinkii baad bixinaysaan arrimahan kaalin intee leeg way ka qaadan karaan ammaanka galmudug iyo guud ahaanba soomaaliya gaar ahaan gobolada galmudug ku xeeran
waxaan isleeyahay cabdicasiisow aaday muhiim ugu tahay maamul kasta ee meel ka jira inuu sameeyo sumad ama calaamad lagu garto gaadiidka siaad og tahay waxaa jira xarumo dowladeed oo inta badan gaadiidku ay isticmaalaan waxay marayaan waddo ay yaalaan jagbointiyo dowli ah oo runtii lagu kontaroolo gaadiidka gaadiidka marka aan wadan maaragtay sumad lagu yaqaano aan wadan ama tixraa aan lahayn mar walba wuxuu halis ku yahay deegaanka iyo dadka marka waxaa laga maarmaan ah qofka gaariga iskalena inuu og yahay gaarigiisu inuu yahay legal inuu ama sharci inuu yahay oo dowladdu ka warhayso inaguna inaan ognahay gaadiidka aan xukunaa inaan tira koobkiisa iyo cadadkiisa waxaan kala jeedaa iyo tayadiisa iyo badqabkiisa intaba inaan ognahay kaasi waxa uu ahaa wasiiru dowlaha gaadiidka galmudug abshir cabdi shiikh oo u warramay wariyaha v o a ee muqdisho cabdicasiis barrow